galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha sebteembarna ay tahay sagaal sanadka labada kun iyo labaatan shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn gobolka new south welles oo soo rogaysa isbedelo lagu samaynayo nidaamka guryaha loo kiraysto si loo difaaco dadka ama haweenka dhibaatooyinku ka soo gaaraan rabshada qoyska dowladda victoriana waxa ay heshiis la gaartay dadka dalka loogu yimid ee gobolka iyadoo sharci arrintaasi ku aadan baarlamaanka la marinayo maanta dowladda new south wales ayaa soo rogtay isbedelo lagu sameynayo guryo kiraysiga toddobaadkan kuwaas oo looga dan leeyahay sidii loo difaaci lahaa loona taageeri lahaa haweenka dhibaatadu kasoo gaarto rabshada qoyska sharcigan ayaa looga dan leeyahay si loogu fududeeyo haweenkaasi dhibaatadu ay kasoo gaartay rabshada qoyska inay isaga baxaan guriga oo markaasi qandaraaskii ay ku jireen ay ka baxaan iyadoo aan loo sheegin dadka guriga ay la deganaayeen oo la wadaagayeen haddii dadkaasu ay yihiin kuwa dhibaatada u geysanaya haweenkaasi sharciga ayaa sidoo kale fududeynaya ayaa la yiri in guriga furihiisa ama qufulka la bedelo iyadoo aan ogolaansho laga helin qofka guriga iskaleh haddii daruufuhu ay khasbaan dowladda victoria ayaa lagu wadaa inay maanta baarlamaanka soo hordhigto sharci cusub oo lagu abuurayo baarlamaan ama guddi joogtaa oo ay leeyihiin bulshada dalka loogu yimid sidoo kalena lagu ballaarinayo mas-uuliyadda saaran sidii adeegyo waxgala dadkaasi aboriginalka loo gaarsiin lahaa haddii baarlamaanku uu ansixiyo sharcigan ayaa codka dadka indigeneska ee gobolka waxa uu ka dhigayaa mid dastuurka lagu daro iyadoo macnaheedu yahay in dowladdu ay tahay mar walba inay shuruucda dadkaasi ku aadan iyaga kala tashato ra-isul wasaare antony albanise ayaa sheegay inuusan filayn inuu saxiixi doono heshiis dhanka amniga iyo dhaqaalaha oo qiimihiisu gaaraya shan boqol oo milyan oo dollar oo uu la galo dalka vanuatu laguna saxiixo port villa maanta heshiis hordhaca ayaa bishii lasoo dhaafay ay wada saxiixdeen labada dhinac iyadoo la filayay in lagu dhammaystiro muddo toddobaadyo gudahooda laakiin master albanise ayaa hadda a b c da waxa uu sheegay inay waqti intaa ka dheer qaadan doonto arintaasi dibadbaxyo dowladda looga soo horjeeda ayaa loogu dabaaldegay laguna soo dhoweeyey xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii dalka faransiiska francois beyru arrintan ayaa ka dhacday gobolka la yiraahdo clemont venard master beyru ayaa xilka laga tuuray kadib markii baarlamaanku uu u qaaday codka kalsoonida sidaasna kalsoonidii loogala noqday arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay jirto carab ballaaran oo ku aadan deynta sii kordhaysa ee dalkaasi lagu leeyahay madaxweyne emmanuel macron ayaa lagu wadaa inuu ra-iisul wasaare cusub soo xusho maalmaha soo socda tan ayaa noqonaysa markii shanaad ee master macron lagu khasbo inuu ra-iisul wasaare cusub soo xusho muddo laba sano ah saadaasha hawada berita waa roobab marna bilaabanaya marna joogsanaya afar iyo toban digrii bayna gaaraysaa waa magaalada melbourne sydneyna waa roobab iyo sagaal iyo toban halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo lix senti oo dollarka mareykanka ah